kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tacab oo aynu uga hadalno horumarinta beeraha waxaa sidoo kale barnaamijka talooyin lagu siiyaa dhegaystayaasha idaacadda ergo ee beeralayda ah si ay ula soo baxaan tacab wanaagsan ama tacab taya leh maanta barnaamijka waxaa marti ku ah dhaktar khaalid cumar cali oo ah madaxa warshada soo saarista abuurka dalagyo kala duwan ee siisad dhaktar khaalid oo ah khabiir beereed ayaa maanta su-aalo uga jawaabaya dhegaystayaasha idaacadda ergo ee nagala soo xiriiray lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban haddaba aan soo qabto dhegaystaha ugu horeeya iyo su-aasha uu khabiirka beeraha weydiinayo halo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhaktarka waxaan weydiinayaa cudurka la yiraahdo oo sisinta ku dhaca oo malabasada loo yaqaano oo basashana qadgala cudurkaas maxaa looga hortagi karaa dhakhtarka igu soo jawaabo wax yar kooban aan brief yar ka bixiyo sisinta waxay ka mid tahay dalagyada oil crobiska ama saliidda laga soo saaro inta badan talagaasi waxaa la tabcaa xiliyada deerta xagaaga iyo jilaalka dalagyada marka dabagalada la sameeyey oo laga sameeyey xagga daraasadda qaaska cudurada ku dhaca sida sisinta dalkeena waxaa la ogaaday inay jiraan cuduro aada u nugul ugu nugul sisinta mid kasta cuduradaasi ku dhacana wuxuu ku yimaadaa marxalada uu dalagu ku sugan yahay ama xilliga markaas la joogo tusaale sisinta cudurada badan inta badan ku dhaca waxay kala yihiin blight leaf spotska ceryaamo dusha caleenta oo ka kora oo ka muuqda midab sida daxalka u eg bacterial blight ama bacteriyada caleenta midabka rogta waxaa kaloo ka mid ah powermill trowska ama caleenta oo ubaxa oo uu baro caddaan ah kasoo muuqdo kuwaas oo cudurada ugu badan oo sisinta ku dhaca marka la tijaabiyeyna waxyaabaha inta badan la ogaaday ama arrimahaasi inta badan la ogaaday waxaa ku habboon in markii hore aada loogu fikiro diyaarinta dhulka lana sameeyo wax la yidhaahdo cultural control cultural control micneheeda maxaa waaye markii hore daraas intaana marka hore dhulka la diyaariya marka hore selectionka dhulka in marka hore la sameeyo meel ku habboon labo in dhul diyaarintaasi uu carada la tistigareeyo la ogaado carada elementska ama mineralska ku jira marka hore in la ogaado saddex diyaarinta dhulka inuu si habboon loo diyaariyey afar in markii abuurka la sameynayo in laisku jirsiiyo in xadidan si dalaga uusan u sameynin cufnaan ama isku dhawaasho oo asigaba isku gubin waxyaabaha inta badan la sameyn waxaa kamid ah markuu uu friidka soo baxo friidkaasoo la raba ama crobiskii soo baxay in la ogaado inta markaas kasoo baxday oo waxyaabaha kale muhiimka waxaa kamid ah in la isticmaalo certified seat whatever ay ahaato ama nooc kasta ay ahaato waa in la isticmaalo abuur tayaysan oo lasoo hubiyey waxyaabahaas inta badan oo waxyaabaha u baahan marka hore dalaga la beerayo in la ogaado haddii aan usoo noqdo dhanka basasha dalaga basasha sidiisaba wuxuu kamid yahay qudaarada oo geedaha rudkiisa qeybta hoose u baxa isla markaasna ariaska uu ku baxana uu yahay ariaska temberaturekiisa uu ka duwan yahay temberaturada caadiga ah basasha sidiisaba inta badan markii aada aragtid cuduradooda inay badan yihiin ama waxyaabaha ku dhaco cudurada ku dhaco basasha waa ayagana kuwo kale gaar ah oo u badan dhanka fankiska cudurada inta badan ku dhaco palpplotska ama downy mildroska ama palprotska cuduradaas waa inta badan waa cuduro iska fangis ah oo u baahan ayagana si gaar ah in loola dagaalamo waana in la maareeyaa marxaladda markaas uu marayo nolosha maxaa la dhahaa crobiskaas ama nolosha geedkaas markaas talaalan marna waxaa lagula controli karaa life circlekooda cultural control marna waa chemical control inta badan annaga waxaan asi beeraley ahaan advice ku bixinaa in marka hore cultural controlka lagu waktiga la siiyo taasna lagu dadaalo insid oo loo isticmaalahay chemicalka sumaha inta badan markii la isticmaalayo chemicalka marna human maxaa la dhahaa qofka bini aadamka iyo waxyeeleynaysaa labo environmentga waxay yeelanaysaa saddex waxyaabo badan oo baahi ay u qabeen maxaa la dhahaa beeraha oo insectiska ah oo cross pollinationka qayb ka qaadan ayay la dagaalamaysaa dhinaca kale marka inta badan tala ahaan waxaan ku bixinaa anaga in cultural controlka aada loogu dadaalo arrinta waxyaabaha chemicalka la isticmaali karana waxay noqonaysaa dhowr nooc carboforan iyo carbosidin labadaas shay ayaa ugu badan inta badan waxyaabaha fungicidska lagula dagaalamo maxaa la dhahaa basasha marka mar walbana waa inaad ku xisaabtantaa dosageka adiga aada siinaysid adoo markaas la tashi badan la sameynaya markaad buufinaysid wey loo buufiya ayaa jiro dhinac laga maraa jiro dabeesha xaggeeda marka waxyaabahaas o dhan waxay u baahan yihiin tala bixin guud salaamu calaykum magacaygu waa faysal xasan oo jooga magaalada dhuusamareeb waxaan weydiin lahaa dhakhtarka beeraha dictore waxaad iiga warantaa dalaga digirta iyo haruurka ama misagada roob la-aan haddii aan waraab siiyo matoor ceel saaran ku waraabiyo intee ayaan biyaha isu jirsiinayaa ma subax walba mise had iyo jeer waa ku haynayaa inta ayaan rabaa in la iiga jawaabo aad mahadsan tahay radio ergo mahadsanidin dhul beerashada soomaaliya gobol kasto ama degmo kasta oo dalkan ka mid ah oo wax lagu beerto waxaa u wanaagsan dalagii markaas eriyadaas caradeeda iyo ecological zoneskeeda iyo temperaturekeeda ay qaadi karto waayo dalagyada la beerto waa kala duwan yihiin haddii aan tusaale usoo qaadano masagada oo kale iyo digiraha masagada waxay aada ugu fiican tahay eriskan goboladan bay iyo bacool waayo daraasadii oo jaamacaddii maxaa la dhahaa mayoga ee maraykanka ahayd iyo qoladii igrisad ee wada sameeyeen aan kasoo bilaabno kontameyadii iyo wixii ka dambeeyey waxay ogaadeen in dhoolkan bay iyo bacool ay aada ugu habboon tahay in lagu beero masagada saas darteeda ayaa loogu sameeyey xaruntii oo cilmi baarista iyo fidinta ee bonkai marka dhinacan dhuusamareeb eriska muddooyinkan dambe oo cilmiga casriga yimid dadka waxay aada iskugu dayayaan inay meel kasta ay wax ku beeraan waana arrin aada u wanaagsan sababtoo ah cimiladii mar walbo waa isbedelayaa caradii mar walbo waxbaa isbedela sababtoo ah roobkaas ku da-ayo iyo elementska oo meelaha kale ka yimaada oo meeshaas yimaada marka muhiim waaye qof kasta oo dalkan ku nool dhul kasta uu joogo inuu isku day sameeyo oo waxyaabaha qaarkood uu ku beero dalaga maxaa la dhahaa masagada waa dalaga inta badan oo dalow toleransiga ah ama u adkeysiga maxaa la dhahaa biyarida marka aaday ugu wanaagsan tahay waxyaabaha qaarkood meelaha qaarkood in lagu beero okay hadii lagu beeray dalagaasi maxaa la dhahaa ereyda dhuusamareeb aaday ugu fiican tahay in tijaabadaasi meesha laga sameeyey ama lagu beeray marka waraabka marna waa waraabka xagga roobka marna waa qofka markaas biyo uu awood u heli karo ama ha ahaato mid maxalabaliyada ku jira ama waraha ku jira ama ha ahaato ceel markaas uu samaysto laakiin inta badan ceelasha elidaasi biyaha waa in la kontroolaa b h kiisa laga kontroolaa sababtoo ah dhulka iyo biyaha markaas iyo dalaga waa inay islahaadaan oo kontrool marka hore ee tijaabooyin la sameeyaa ama la testigareeyaa arrinta elementska biyaha markii oo dhulka lagu waraabiyo dhulka wuxuu leeyahay minerals kala duwan falgal ma dhici karo hadduusan biyo helin xididka ama rootska oo markaas crobiskii ama ama ama wixii markaas la talaalay falgal lama sameyn karo mana ka qaadan karo marka inta badan waxaa sahla dhulka waxyaabaha uu ilaahay ku manaystay oo elementska ku jira ama mineralska ku jira waa inay falgal la sameeyaan biyaha markaas ayaa ruudkii wuxuu nafaqa ka heli karaa caradii marka waraabka marbo waxaad biyaha adiga aada awoodid waay kuma xirna oo keliya maxaa la dhahaa roobka xilligiisa waa na dhaafay imana dhaafin maa haddiiba biyo aada awoodid haddii afar shishiye laisku haysto qofkana dhul uu haysto biyona u haysto qoraxna u haysto dabeelna u haysto inta badan daata cimiladaasi waxay ku habboon tahay beerashada